waxaa weeyaan anigu meesha waan socday kolonyadaan la socday ciidan macnihii amisom oo macnihii qaybta k d f iyo macnihii ciidanka macnihii jubbaland taraawiishta yaanu ahayn saaka ayaanu waxaanu kasoo baxnay meesha la yidhaahdo dhobley annagoo usoo jeedno macnihii xagga taabta wax dagaal ahoo weyn oo na qabsaday oo jidgooyo ah ama baabuurna laga gubay ama wax nalaga laayo ama khasaarana na soo gaadhay oo gebi ahaanba ka dhacay meesha ama na qabsaday ma jiro gebi ahaanteedaba haddii laga tegi waayo macnihii wax yar oo afar qori ah macnihii ay meel isla taageen nimankii tuugtahay macnihii al-shabaabka ahaa ay soo rideen oo afar qori ah ka macnihi meel kasoo reedeen xidha kabacdiina macnihii ciidanka naga u degto xabadaan ku rinay wax khasaaro oo meeshaa ka dhacay oo macnihi annaga na soo gaadhay oo ama baabuur ama nafa macnihii ma jiro bataatan baaritaas saas ku sheegaya laakiin dagaal wuu dhacay soo maaha way istaageen xaqiiqa ahaan jidka laakiin ciidan badan oo macnihii jidgooya ama baabuur naga goy ama macnihii wax la yeelay ma ahayn ama dagaal weyn oo macnihii saacada ama dadgoyn socday ma ahayn wax yar oo aarbusho oo macnihii qawqabo bay ahayd saasay ahayd walaal wax dagaal oo weyn oo meeshaa ka dhacay gebi ahaanba ma jiraan wax khasaaro ka dhacay ma jiraan maxaa khasaaraha oo ka dhashay dagaalka marka xaqiiqa ahaan walaale waa sidaan kuu sheegay weeye wax afar iyo shan nina hadday u badnaatay a macnihii xabadan lagu soo riday kabacdina way iska carareen wax khasaara oo annaga macnihii ay noo geysteen ama dagaal weyn ama baabuur naga goyba taatanba arrintaas ma jiro saasaan kuu xaqiijinaya dadkan aan u sheegaya macnihi maxaa ka jira in toban askari oo ka mid ahaa ciidamadii kolonyada watay lagu dilay dagaalka laba baabuur oo kuwa amisom ana lagu gubay walaale warkaas waa war barobaganda oo kaliya raad toona aan lahayn wax jira ma aha baabuurna lama gubin ciidanna macnihii wax wax lagu yeelay macnihi ma ayna jirin annaga wax dagaalkaan nalaga dilay oo macnihii ciidana ama macnihii amisom macnihi ha ahaado ama macnihii ciidanka naga macnihii jubbaland ha ahaadee bataatma ma jiro dhaawac xitaa nama soo gaarin wax baabuur oo nalaga gubana ma jiro arrintaas waa war aan kaliya raatoona aan lahayn oo brobaganda ay idaacaduhu sheegahayaan inta badan jidadka isku xira taabto qooqaani doobley iyo afmadow waxaa ka dhaca weeraro ladiin geysto oo ay maleeshiyada al-shabaab ku qaadaan ciidamada amisom iyo kuwa soomaalida maxaa keenaya weeraradaasi
walaal horta nimankan waa niman iska yar oo macnihii jabada oo macnihii duurka ku dhumaalaysanahaya awood weyn oo macnihii kolonyo amisoma iyo annagoo wada soconno iyo jidgooyo u dhigayaan oo macnihii nagula dagaalamayaan ma jiraan waxyaalo yar yar oo iska aar bulshada oo macnihii iska qashqashaada way dhacaan macnihii sida tan macnihi maanta dhacday oo kale ah laakiin wax dagaalo oo jidgooya oo waaweyn oo macnihii ay nimankaasu noo geystaan ama oo nasheekana caadeenba taatanba ma jirto arrintaas idinka ciidamada soomaalida iyo kuwa amisom haddaad tihiin waddada isku xirta afmadow iyo dobley ammaankeeda ma xaqiijin la-dihiin waan ka shaqaynana walaale insha allahu macnihi arrintaas oon ku guda jiraa inaan amnigeeda aan sugno waana ka hawlgallaa xilli kasta macnihi waan ka hawlgallaa waana xaqiijin doonaa macnihi hawlgalka barnaamijka qorshahaana waa lagu jiraa haddua loo yidhaah